العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى اما بعد waxaan ilaahay subxaanaه watacaala ka baryayaa inuu kulankan ka dhigo kulan mubaarak ah oo ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadkeena u saaro maalinta qiyaamo ilaahay subxaanahu watacaala noo dhoweeya waxaan kaloo ilaahay subxaanahu watacaala kulankan bilowgiisa ka baryayaa inuu carabkayga iyo qalbigayga ku sugo kelimada xaqa ah ilaahayna subxaanahu watacaala inuu dadka walaalaha ay dhegeysanaya iyo kuwa dhegeysan doonaba inuu ilaahay subxaanahu watacaala qalbigooda u furo caqligoodana u furo iyo maskaxdooda nagana dhigo dhammaanteen kuwa ka faa'iideysta ee markay hadalka maqlaan kiisa wanaagsan raaca aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana ilaahay subxaanahu watacaala sidaas ayaan ka baryayaa haddaan intaa kasoo gudbo waxaan xalay ka hadalnay cadowga islaamku ilaa iyo maalintii islaamku bilowday inaanu ka tegin kana zuulin kana zuuli doonin sida alle subxaanahu watacaala uu noo sheegay sunnadiisuna ay tahay inay la dagaalamaan oo la diriraan diintan islaamka iyo dadkeeda siyaabo kala duwanna inay ula diriraan af iyo adin iyo gacan intaba inay kala diriraan waxaana soo xusnay markii muslimiinta midnimadoodii iyo dawladdoodii midayn jirtay ay dhammaatay burburtay iyadoo ku burburtay weliba asbaabo qaar xaggooda ka yimi dadka muslimiinta ah oo dacfi ah iyo wixay u geysteen gaaladu iyo hagardaamooyinkii ay lamaageen oo markaa ku fulay dadka muslimiinta ah taasoo keentay iyaga xaggooda maxaa yeelay alle subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay gaaladu inayna dhag rayaan dadka muslimiinta ah dhagar iyo hagardaamooyin iyo jillaafooyin intaba ay la damacayaan had iyo jeer laakiin haddii dadka muslimiinta ay ay jidkii ilaahay ku taagnaadaan oo ilaahay ka baqaan oo sabraan oo diintooda ku sabraan inaan dhagarta iyo khiyaamada iyo dagaalka gaaladu uyan waxyeelihay siduu alle subxaanahu watacaala uu yihi wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a ina allaha bima yacmaluuna muxiit haddii aada idinku sabirtaan oo diintiina ku sabirtaan oo iimaanka ku sabirtaan oo shareecada ilaahi subxaanahu watacaala ku dhaqankeeda aada ku sabartaan oo ilaahay subxaanahu watacaala ka baqdaan wax idin yeeli mayso ayuu yihi alle subxaanahu watacaala dhagartoodu gaalada marka taas ayaa keentay dadka muslimiinta in dhagartii ay ku fuusho markii ay taasu dhacday gacanna lagala dagaalamay ayaa isla mar ahaantaasna waxaa lagala dagaalamay xagga maskaxda taasoo ay ka mid ahayd saan sheegnay iskuuladii iyo xagga waxbarashada iyo xagga fikirka oo dhulkii muslimiinta markii ugu horreysay laga furto iskuullo gaalo ay maamuleyso arrinkaasoo aan jiri jirin taariikhdii islaamka horey aan usoo dhici jirin oo ay isku mid ahayd in madarasad gaalo meel laga furo inay la mid tahay kiniisad in laga furo maxaa yeelay gaalka kiniisadda jooga iyo midka madarasada jooga ama iskuolka jooga isku sibay wax u habaabinayaan bal alla subxaanahu watacaala guud ahaanba wuxuu noo sheegay gaaladu inay dadka ugu yeereeyaan cadaabu uljaxiim naar inay dadka ugu yeerayaan iyo shar iyo balaayo iyagoon la kala reebin taas waxaa kugu daliila alla subxaanahu watacaala markuu ka hadlayay arrinka guurka ayuu dadka muslimiinta ah ka reebay mushrikiinta inay guursadaan ama u guuriyaan waa laga xarimay su yihi alla subxaanahu watacaala walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'min wala amatun mu'minat khayru min mushrikati walow acjabatkum walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu walacabdu mu'minu khayru min mushrikin walow acjabakum ulaa'ika yadcuuna ila annaar wallahu yadcuu ila aljannati walmagfirati biidnih wayubayinu aayaatihi linnaasi lacalahum yatadakaruun marka maxalu shaahidku waxa weeye alla subxaanahu watacaala diidmadaa uu diiday oo xarimay wuxuu ku cileeyey inay naar dadka ugu yeerayaan ulaa'ika yadcuuna ila annaar marka waa isku mid hadduu kaniisad furto iyo hadduu iskuol furto labada jeerba iyo hadduu dukaan furto intaba wuxuu ku dadaalayaa inuu dadka meesha isagu uu ku socdo uu ku shubo saas darteed ayuu alle subxaanahu watacaala waalidiinta muslimiinta ah waajib saaray ilmahooda inay gaalnimo ka ilaaliyaan waxa ugu weyn oy ka ilaaliyanyaan ay noqoto gaalnimada asbaabaha gaalnimada ama waxa u dhow waxaa kamid ah in gaal loo dhiibo sida aan arki doono oo halkan aan ku arki doono culimada iyo shareecadu waxay ka yidhaahdeen in loo dhiibo oo gaalnimo ilmihii loo salimo ayaa kamid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiiska bukhaari kullu mawludin yuuladu cala alfitra ilmo kasta oo dhashaa wuxuu ku dhashaa fitrada fitradu yacni fitradii islaamka ayuu ku dhashaa aqoonta ilaahi subxaanahu watacaala ilmahaasu marka uur ka soo baxayo sidii laga dhigo weeye iyo diintii la siiyo ilmo hadda gaal ah oo ama qolo gaali ay dhaleen haddaad soo qaadato cisbitaal ka soo qaadto oo adigu aada koriso oo islaamka u koriso ma diidayo in islaamka lagu koriyo maxaa yee fitradiisu waa gosha hadduu muslin ay dhaleen oo la kaxaysto oo markaa laga dhigo gaalna waa arrin ku socon kara oo lagu bedeli karo waana arrinkaa uu diidaya nebigu calayhi isalaatu wasalaam marka wuxuu yihi kullu mawludin yuuladu cala alfitra fitradu ku dhashaa fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi ilmahaas wuxuu ku dhalanayaa islaamka labadii dhalay ayaa ka dhigi kara yahuudi ama nasraani ama gaal ka dhigi kara iyaga ayaa gaal ka dhigi kara yahuudiya ama nasraaniya ama majuusiya oo kuwa dabka caabuda ka dhigi kara waxaa kaloo ilaahay subxaanahu watacaala dadka mu'miniinta ah uu ku wacdiyey kulana dardaarmay inay naftooda iyo ehelkooda ka badbaadiyaan naarta iyo waxa u dhow suu yihi alla subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahlikum naara waquuduha annaasu walxijaara calayha malaa'ikatun gilaadun shidaad laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun dadka mu'miniintaayo ka badbaadiya naftiina iyo ehelkiina waa xaaska iyo ilmaha ka badbaadiya naarta ayuu leeyahay alla subxaanahu watacaala waxaad kaga badbaadinaysaana macnaheedu waxa weeye yacni waxaad kaga badbaadinaysaa inaad ka badbaadiso asbaabta naarta lagu galo oo sharciga aad ku xambaarto bal culamada qaarkood waxay yidhaahdeen meesha alla subxaanahu watacaala uu leeyahay kuwa anfusakum ilmuhu waaba soo gelayaa naftu ka mid yahay maxaa yeelay ilmuhu waa qeyb ka mid ah aabbaha aabbaha iyo hooyada qeyb kasoo go-day wey marka naftoodii qeyb ka mid ah alimaam ibnu jariir atabari oo sheekh almufasiriin ah mufasiriinta sheekhooda ah wuxuu yihi ina wiqaayat alanba abnaa'i takunu bitacliimihim addiini walkhayr wama laa yustagnaa canhu min aladab yacni badbaadinta ilmuhu waxa weeye buu yihi in la baro diinta iyo khayrka in la baro iyo wax kastoo aanu ka maarmi karin ibnuhu ilmuhu oo ah edabta edabta edbinta yani islaamka lagu edbiyo iyo aadaabtiisa wuxuu leeyahay alimaam alghazali yacni ilmaha caaqnimada iyo dhibaatada ka timaada wuxuu ka qaadanayaa waalidku qeyb haddii aanu ku ababin diinta kana ilaalin waxyaalaha inxiraafka ah waxayay alimaam atirmidi u wariyey qiso qisadaas uu ka wariyey cumar bn khadaab radi allahu canhu uu leeyahy nin baa u yimi faqaala wuxuu yihi ina ibni hada yacuqunii ilmahan wiilkan aan dhalay xaaq buu igu yahay waa caasi yani bari ma aha cumar ayaa wuxuu ku yihi wiilkii ama takhaafu allaha min cuquuqi waalidika miyaadan ilaahay ka biqihayn oo aabbaha maxaad u caasinaysaa fa ina min xaqi lwaalidi kada wa kada wa kada xuquuqdii waalidka wax ka mid ah ayuu u sheegay faqaala ibnu wiilkii baa wuxuu yihi ya amiira almu'miniin amiirkii mu'miniinto ama libni lilibni calaa waalidihi xaqun ilmuhu miyaanu ku lahayn aabbihiis isagu xuquuq miyaanu ku lahayn qaala wuxuu yihi nacam waa ku leeyahay xaquhu calayhi an yastanjiba ummahu xaqiisu waxaa ka mid ah inuu hooyada hooyo wanaagsan u guursado diin leh yacni imraa ama haweeney hooseysa waan diin lahayn inaanu ka guursan hooyo uga dhigin likay laa yakuna lilibni tacyiirun biha si aanu wiilkii loogu caayin qaala wuxuu yihi wayuxasina ismahu magaciisana inuu hagaajiyo magac fiican u bixiyo wayucallimahu lkitaab wayucallimuhu lkitaab kitaabkana inuu baro faqaala libnu wiilkii baa wuxuu yihi fawallahi wallan ku dhaartaye mastanjaba ummii hooyo wanaagsanna ima ima ima doorin wamaa hiya ila sindiyatun ishtaraha biarbacati mi'ati dirham waxay ahayd haweeney addoon ah oo uu ku iibsaday afar boqol dirham walaa xasana ismi magacaygiina ma hagaajino samaani jucalan jucal buu ii bixiyey yani bahalkan xaarka xarwalwaalka bay dhahan juclaan walaa callamanii min kitaab illahi aayatan waaxida kitaabkii ilaahayna hal aayad igama barin waxay yidhaahdeen cumar baa wuxuu fiiriyey ninkii radia allahu canhu markaasuu wuxuu yihi taqulu ibnii yacuqunii faqad caqaqtahu qabla an yacuqaka qum cani istaag buu yihi iga kac wiilkaad leedahay wuu igu caasigaroobay adigoo ku caasigaroobay oo caaqnimo ku sameeyey intaanu isagu ku caasiyin marka arrinkaas muhiimadiisa ayuu leeyahay waxaan xalay ka soo hadalnay culimada islaamka inay la dirareen markii arrinkaas uu soo galay caalam alislaami ee madaaris ay kaniisadaha iyo reer galbeedku ay ka furteen iskuulo dhulka muslimiinta in culimada islaamka ka hortageen ayna dhawaaqeen ummaddana u naseexeeyeen hase yeeshee ee dad badan oo muslimiin ah inay arrinkaa ku dagmeen oo aanay naseexadii culimadana dhegeysan shareecadii wixii ay ka dalabtana aan maqal taasna ay usoo jiideen dhib badan naftooda iyo ummadooda waayo waalidku wuxuu qeyb weyn ka qaadanayaa wixii ilmahaasu dhib uu u geysto dadka muslimiinta ah ilmahaas ay gaaladu ababiyeysay ama maskaxdiisa ay ku ciyaartay waxa uu noqdo ama hadduu hadhow noqdo nin madaxa ama wasiirah ama hogaamiyeah ama wuxuu noqdaba wuxuu ku yeelanayaa waalidkii arrinkaa u sahlay qeyb weyn ayuu ku yeelanayaa dembigiisa una ka qaadanaya marka ilaa lixdan iyo dhowr kitaab iyo maqaal iyo kutayib isugu jira ayaan sheegnay xalay wax ka tilmaanay cinwaanadooda ay kaga hortageen ay ku digeen culimadu waxaan kale oo sheegnay in qaar ka mida dadkii madaaristaas gaalada ka soo baxay ee kasoo takharujay ama ka qalin jebiyey in badan ay noqdeen kuwii lagu dumiyey ama lagu burburiyey midnimadii muslimiinta iyo diintoodii iyo dalalkoodii iyo dhaqankoodii iyo tacliintoodii iyo manaahijtoodii kuwii lagu burburiyey inay noqdeen arrinku marka intaa wuu sii dhaafayo waxay noqotay in ilmihii muslimiinta inta la kaxeeyo bictaad lagu sameeyo in la geeyo dhulka gaalada ee markaa wax lagu soo baro iyagoo cajiin ah oo sida burka marka uu cajiinta yahay oo kaleeto loo geeyey iyagoo dhalinyaraha hoyaryaraha maskaxdoodu ay furan tahay oo faadi tahay wax weynina aanay ku jirin markaasna waxa ay rabaan ay kasoo buuxiyeen weliba tashkiik xagga caqiidadooda ka geliye xagga fikirkooda ay ka geliyeen ay kasoo noqdaan marka dhulalkaas iyaga oo xaqiraya diintoodii iyo dadkoodii iyo ummadoodii iyo luqadoodii iyagoo xaqiraya marka ay soo noqdeen qarnigii lasoo dhaafay oo dhan arrinkaasu qayb weyn buu ka qaatay burburintii caalam alislaami iyo kalqibintiisii iyo isticmaalku siduu ugu guuleystay in dhulalka muslimiintu ay u ahaadaan meel isagu uu ku amarku taaglayo maxaa yeelay wakiilo waxa uga ah dadkii isagu soo tarbiyaystay ee isaga u arka inuu yahay jidka ugu wanaagsan ee la raaca inay tahay in gaalada la raaco systemkeena la raaco ee aanay qaadan kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayhi isalaatu wasalaam kuna soo arooray taas ayaa waxay waajib ka dhigaysaa qof kastoo muslima inuu ilaahay subxaanahu watacaala uga boqo ammaanadaas uu ogaado inuu ilaahay ishortaagi doono hadduu yahay abe iyo hadduu yahay hooyo inuu ilaahay ishortaagi doono inuu ogaado rabbina subxaanahu watacaala inuu weydiinayo ummadda islaamka wuxuu dhib u geystay iyo wuxuu dheef u geystay labadaba in alla kala xisaabtami doono waa saxoo way jirtaa walaa taziru waasiratun wisra ukhraa waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan nin weyn oo waxbartay wuxuu samaynayo aniga maxaa dembigiisa igu la igu xambaaraya waa sax oo ilaahay subxaanahu watacaala qofna qof kale dembigiisa uma qaado qofna qof kale dembigiisa uma qaado laakiin haddii dembigaas qofkaas u galay uu qofka kale sabab ku lahaa oo isagu ama u sahlay ama u fududeeyey wuxuu ku yeelanayaa gacan buu ku yeelanayaa in uu qeyb ka qaado dembigaas inuu qeyb ka qaado marka waalidku meesha wax ka soo gaarayaan waxa weeye inuu isagu isaga oo maankiisa iyo maskaxdiisii qabaa ogna ilaahay subxaanahu watacaala gaalada siduu uga digay iyo manhajkooda iyo fikirkooda iyo diintooda inuu ilmihii u sahlay ku raalmeeyey u fududeeyey inay gacanta ku dhigaan oo isagu gacanta u geliyay taas buu ku yeelanayaa sababtu meeshay kasoo gaaraysaa halkaas maxaa yeelay waxa isaga saaran oo waajib ku ah inuu arrinkaa ka ilaaliyo wax diinta ka weyn oo la ilaaliyaana maba jirta haba yaraatee laa xoolo walaa dhul walaa wax kale diinta wax ka weyn oo daruuro ah shanta daruuro diinta ugu muhiimsan diinta wax ka sarreeya oo la ilaashanaya ma jirto haba yaraate marka arrinka hadduu ku tacalluqo diintii cunugan hadduu ku tacalluqo iqaamo iyo basaboor iyo naf iyo xoolo iyo waxaasoo dhan waxa weye waxay noqonayaan wax aan ictibaar la siinayn haddii arrinku arrinkii diinta u yimaado in la waayo saas darteed ayay waalidka waajib ku tahay in uu kala dagaalamo in intii tabartiisa isaga inayan inuuyan cunugaasu u gelin ahlu naarka inaanu gacanta u gelin waxaan insha allahu tacaala marka caawana sidii aan ku ballansanayn wax ka faahfaahin doonaa bal culimada islaamku waxa ay yidhaahdeen si faahfaahsan anoon ka wada gaari karin waxaana kasoo talkhiisinaya oon ka gaabinaya kitaabka sheekh bakr abu zayd xafidahu llahu tacaala kitaabkaasoo markii uu duciyey sheekhu mamnuuc ka noqday dhulkan ayaa waana arki karaa qofkii doonaa internetka ka heli karaa kitaabkaas ayaan kasoo gaabinaya qeyb ka mid ah ayaana soo qaadaya insha allahu tacaala culimadu sidii arrinkaas ay u bayaaniyeen shareecadu waxay ka qabto fataawidoodii iyo aqwaashoodii waxaan ku bilaabayaa kow sheekh axmed amin in la ohan jiray sheekh misriya buu ahaa oo kaatib ah maqaalo uu qoray almadaaris algarbiya fi lbilaad sharqiya madaarista reer galbeedka ee dhulka bariga dhulka bariga dadka muslimiinta la ohan jiray wuxuu yihi wa bacdu fawaajibu sharqi an laa yushajica hadihi almadaaris waajibka dadka muslimiinta ah ee bariga degan waxa weeye inaanay dhiirigelin madaaristaas ama iskuullada galbeedka ee dhulka muslimiinta la keenayo liannaha maxaa yeelay ma'wa tabshiir walisticmaari macan maxaa yeelay waxay hoy u tahay buu yidhi gaalaysinta iyo isticmaarka ayay hoy u tahay wa hiya tajcalu min nafsiha waxay iyadu nafteeda ka dhigaysaa daaciyatan lidiini gayri diin ilbilaad mid ugu yeeraysa ardaydeeda diin aan ahayn diinta dadka waddanku ay haystaan kama tajcalu min nafsiha xukuumatan dakhila xukuumati albilaad sidoo kale waxay nafteeda ka dhigaysaa buu yidhi xukuumad ku hoos jirto xukuumadda waddanka dhisan wa fi dalika ihdaarun lilistiqlaal arrinkaasu istiqlaalkii muslimiinta iyo xunimadoodii ayuuba waxyeelaya wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo muxibidiin alkhatiib raximah llahu tacaala muxaadaro uu lahaa oo uu ku magacaabay almadaaris tabshiriya madaarista dadka waxgaalaysiya reer galbeedka ah ay ku furteen dhulka muslimiinta maqaaladiisaas wuxuu ku tilmaamay wuxuu yidhi waxaa ka mid ahaa fa xaraamun xaaraan weeye an yusallima inuu u dhiibo alwaalidu aabuhu inuu udhiibo ama waalidku inuu udhiibo waladahu ilmihiisa waalaku akhaahu walaalkuna uu walaalkiis udhiibo ila almadrasati tabshiriya madaarista tabshiriga ah ee gaalaysiinta inuu udhiibo lita'kuda inay qaadato ciddata sanawaatin sanado inay haysato ilmahaas fatatasallamuhu waxay qabsanaysaa oo qaadanaysaa waladan saxiixan ilma waxaa loo dhiibayaa saxiixa oo saliima bicaqiidatihi caqiidadiisi wa saqaafatihi wa diinihi lakin guri muslimuu ka soo baxay caqiidadiisii iyo saqaafadiisii aqoontiisii iyo diintiisii ay dhowran tahay baa loo dhiibaya uma bacda xiinin muddo kadibna xiina tarduhu ilaa ahlihi ehelkiisii waxay usoo celinaysaa ummatihi iyo ummadiisi wa bilaadihi iyo waddankiisi waxay usoo celinaysaa waladan musayafan ilmo isagoo ah yacni musayafa aan xaqiiqadii ahayn kiisii xaqiiqada ahaan ahayne la bedelay oo musawar ah oo foojari ah ma kana fiihi qad ukhida minhu wixii awal ku sugnaa oo diin ahana waa laga qaatay wamaa ucطiyahu fafasidun laa jadwa minhu walaa manfaca waxa lasoo siiyana wax manfaco ah iyo wax dheefa oo ay leedahay ma jirto intaa waa dhamaaday hadalkiis sheekh cali dadawi raximah allahu tacaala sheekh macruuf oo suuriya buu ahaa waddankan sacuudigana muddo dheer degana allahu naxariista hadda dhintay wuxuu yihi waajibka xukuumaadka muslimiinta waxa weeye inay qawaaniin sariixa ka soo saarto biiqlaaqi kuli madarasatin ajnabi ingiliisiyatin aw faransiyatin aw amerikiya inay ka soo saarto qaanuun oo ay xirto madarase kasta oo ajnabiya ama ingiliis ha ahaato ama faransi ha ahaato ama amerika ha ahaato ay ka xirto dhulkeeda ay ka xirto wa ilaa dahaba camaluna habaan haddii kale waxa aan qabanayno oo dhan wax burburay noqonayaan oo halbacaad lagu dhisay wa kaana cabasan ciyaar ciyaar bay noqonaysaa wa akhrajat hadihi almadaarisu madaaristaasa waxay soo saaraysaa min abnaa'ina ilmaheeni qaar ka mid acdaan lana oo annaga cadowno ah wa acwaanan licaduwina cadowgeenana u ah kaalmo u ah kamaa waqaca fi shaamin buu yihi sidii shaam ka dhacday sheekhu reer shaam buu ahaay reer suuriya xiina tawallaa darba dimashq markii uu dimashq garaacay buu yihi rajulun carabiyun abuuhu sheikh nin caraba oo aabihiis uu nin sheekha ah ismuhu cala addiin alimaam cala addiin alimaam baa la oran jiray caleyh lacnatullah yacni markii faransiisku ay soo weerareen buu ahaa dadkii la socday oo la weeraraayey ee ay iyagu maaragtay soo adeegsadeen ee magaalada garaacay intaa majalat risaala majalada la oran jiray ee aadka u caanka ahayd ee caalamil carabi kasoo bixi jirtay ayaa lagu qoray cadadkeedii toddoba boqol afartan iska sheekh maxamed axmed almaqraawi wuxuu yihi raximah allahu tacaala isaguna wa dhintay wuxuu yihi kitaabkiisa aariiqat lmutla lilmuxaafadati cala karaamati lislaam dariiqada wanaagsan ee islaam karaamadiisa lagu xifdin karo wuxuu yihi wa asbaabu dacfi ruuxi alislaami daciifnimada ruuxdii islaamiga ahayd ay ku daciiftay fi lbaaligiina min almuslimiina alyowm maanta dadka muslimiinta baaligiinta ah ee qangaarka ah ay ku daciiftay yumkin ijmaaluha fi shayin waaxid hal shay ayaa lagu soo koobi karaa buu yihi huwa suu tarbiyat alislaamiya waa tarbiyada islaamiga ah oo luntay oo oo baabacday wa idan facala lmuslimiina an yucnu lcinaayata kuliha sidaas darteed dadka muslimiinta waxaa saaran an yucnuu alcinaayata kuliha inay daryeelka daryeel ugu wanaagsan siiyaan biinshaai awlaadihim ilmahooda barbaariya nash'atan islaamiya barbaarin islaami ah fii madaarisa islaamiya madaaris iyo iskuullo islaami ah dhexdeed yunshi'uunaha min ajli dalika ay sidaas iyo qaradkaas u dhistaan walaa yadacu awlaadahum ilmahoodan aanay ku dayn fariisatan mid sidii ugaartay oo kale ay qaadato lilmadaaris hayr alislaamiyati ruux madaaris aan ruux islaami lahayn inayan ilmahooda ayan ku daynin turabiihim calaa gayri khilaali islaam taasoo ku tarbiyeynaysa waddadii islaamka mid aan ahayn wa tukhrijuhum canhu bitadariij bitadriij bal islaamkiina kaba sii saaraysa si tartiib tartiib ah uga simbiri bixinaysa oo ka saaraysa fa ina almuslimiina dadka muslimiinta in lam yasunuu awlaadahum ilmahooda haddaanay dawrin wa hum siqaarun inta ay yaryar yihiin can taxakumi almulxid aw gayri lmuslim inuu xukumo mid mulxid ah oo aan ilaahba oqoonsanayn aw gayri lmuslim ama mid aan muslin ahayn fii cuquulihim caqligooda inuu isagu ku taxakumo oo xukunto wa nufuusihim iyo nafsadooda uu xukunto lam yakun lahum haddaanay saas yeelin oo ayan ilmahooda intay yaryar yihiin ayan ka dhowrin mid aan muslin ahayn iyo mid mulxida inuu maskaxdooda qabsado lam yakun lahum an yacjabuu uma yeelanayaan xaq dadka muslimiinta hadday saas yeelaan inay la yaabaan min khuruujihim wahum kibaar ilmahaasu markay weyweynaadaan diinta inay ka baxaan can ariiqi diin waddadii diinta inay ka baxaan waad arkaysaa oo hadda dee dulka yurub iyo waxaad arki qofku ilmuhu inta uu yar yahay shan jir lix jir toddoba jir sideed jir sagaal jir toban intaas waxaa laga yaabaa odagu inuu gacanta iyo hooyada iyo gacanta ay ku hayn karaan maalinta uu labiiyo toban saddex iyo toban afar iyo toban gaaro xoogaa xoogsado shan iyo toban jir lix iyo toban jir gaaro waxa weeye dariiqada dhulka uu ku koray iyo bii-ada dhulka uu ku koray buu qaadanaya iyo iskuullada uu ku koray waxaaba laga yaaba gurigoo dhan ba inuu ka tago ama reerkao dhan ba uu ka guuro qof marka ilaahay subxaana watacaala uu hanuuniyo oo qabto oo soo celiyo mooyaane oo ka badbaadiyo mooyaane inta kale khatar bay ugu sugan yihin wuxuu yihi sheekh aljaamic alazhar sheekh maxamed alkhidr xuseen raximah allahu tacaala sheekhaas wuxuu ahaa jaamic alazharka masr ayuu sheekh ka ahaan jiray haddana wuu dhintay wuxuu yihi abnaa lmuslimiin fi madaaris tabshir uu ka hadlayay ilmaha muslimiinta ee madaaristaas gaalada la gelinayo man aladi yastatiicu waa kuma buu yihi qofka an yuhaya liwaladihi cayshan raadiyan wa yumbituhu nabaatan xasanan waa kuma waalidka ilmihiisa nolol wanaagsan iyo korriimo wanaagsan fayansha'u saliima alqalbi daahir lisaan uu ku koro ilmahaasu isagoo qalbigiisu daahir yahay carabkiisuna daahir yahay sadiiqan liusrati usradiisana uu wax la wadaago caamilan calaa iclaa'i sha'ni ummatihi uu yahay mid ku haminaya kana shaqaynaya ummadiisa su kor ugu qaadi laha walaakinahu ya'ba an yafcala hada aladi yansaxu bihi liwaladihi laakiin isagu aan yeeli hayn arrinkaas uu ilmihiisa la doonayo wayajni simaara alxamd xamdi min cawaaqibihi oo wax aan lagu mahadin cawaaqibteeda u samayo fayacmadu ilayhi wuxuu u tegayaa ilmihiisii wa huwa saafi lfitra ilmihiisii oo fitradiisu ay saafi tahay fayulqiihi fii bii'atin markaasuu wuxuu ku dhex tuurayaa bii'ad buu ku dhex tuurayaa yatawallaahu fiiha ay la wareegayaan ilmihii kala wareegayaan man laa yarqubuuna ilan walaa dimma qaar aan waxba haba yaraatee u reebanayn ilmahaas aan u reebanayn ula hareen falaa yazaaluuna kama zuulayaan kuwaasu yulaqinuunahu zayqan inxiraaf iyo kaleexasho waddada saxa ah inay cunugaas si tartiib tartiiba u quudiyaan wayubdiruuna fii nafsihi sharan ay ku beeraan naftiisa shar ay ku beeraan si tartiiba waladii khabusa la yakhruju ilaa nakida wixii xumaadayna maxaad u malaynaysaa inay ka soo bixayaan dalika mathalu lmuslim waxaa arrinka la mida buu yihi qofka muslimka ah aladi yahabuhu allahu waladan kaasoo ilaahay uu ilma siiyo wiil iyo gabar wuxuu hababa liyasluka bihi fi hidaaya kaasoo laga rabay inuu hanuunka ku ku toosiyo wayacudahu lian yakuuna cudwan yartaaxu lisacaadati qowmihi kaasoo noqda mid codwi ah ama xubin ka noqda mujtamaciisa oo wixii wanaagooda ahna ku farxa wixii dhibkooda ahna ka murugooda fa idaa huwa mase waaba kan oo yabcasu bihi ilaa madaaris marka wuxuusu wuxuu u dirayaaba iskuullo usisat limuxaarabati diin alxaniif aanba wax kale loo asaasin diinta xaqa ah inay la diriraan mooyaane iyo wanaag waliqatli alcaatifati alqawmiya iyo inay ku dilaan naftiisa ka dhex dilaan caatifadii uu hayn lahaa ummadiisa iyo dalkiisa wa hiya almadaaris alati tunshi'uha fi bilaadina aljamciyaat alati yuqaalu canha aljamciyaat tabshir wuxuu leeyahay sheekhu in aladii yakfifu biwaladih qofka ku tura kadfi buu ka yani ka ka cabiray oo kutuurid lagu tuuray buu ka cabir biwaladihi bayna judraani hadihi almadaaris madaaristaas ama iskuulladaas gidaaradooda qofkii ku dhex tuuray ilmihiis laa takunu jariimatuhu ma noqonayso dembiga u galay laa takunu jariimatuhu dembigiisa ma noqonayo min jariimati ulaa'ika aladiina kanuu yaqtuluuna awlaadahum khashyata imlaaqin bibaciid ma noqonayo dembigiisu mid ka fog kuwii ilmahooda iyagoo ka cabsanaya inay waxu cuno waayaan darteed u dili jiray jaahiliyadii kuwa ilaahay uu qur-aanka kaga nahyay uu noo sheegay ee uu yihi walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq jaahiliyadii ilmaha dili jirtay jariimadiisu ay xabaali jirtay ninkan ama qofkan waalidkan dembigiisu kaas kama dhowaa buu yiri kama foga oo qof xabaalay kama foga alam yaqum idaliilu ifra daliil miyaanu sababtu maxay tahay wey miyaanu daliil bacda daliil daliil midba daliil ka dambeeyo isdaba joogoo darandooriyi ah miyaanu arag calaa ana alqaa'imiina fiiha dadka madaarista ama iskuullada haya biamri tacliim ee tacliimtaas mas-uulka ka yulaqinuuna abnaء almuslimiin ilmaha muslimiinta inay u meerinayaan muctaqadaati diyaanati غayr islaamiya muctaqadaat aan islaami ahayn wayaxmiluunahum calى taqaaliidiha inay qalidaan oo dhaqankooda qalidaan ayan u meerinayn wayatacaraduuna liلطacni fi shariicati اlislaam oo ay samaynayaan waxyaalo ay ku durayaan shareecada islaamka bطرqi min shأniha an tuأsira calى اطفاal waman hum bimanzilati اlaطfaal dariiqooyin iyo wadooyin iyo hqabaab habab ilmaha yar yar iyo dadka ilmaha lamida yar yar ee dhaawac u geysanaysa ee raad u yeelanaysa ayay diinta u durayaan oo shubahaad ba gelinayaan marka laysa dalika aladi yasuju bibnihi fi madari fi madaris الtabshir biladi yaqtulu nafsa waaxida wuxuu yihi sheekhu ninka ama qofka ilmihiisa halkaa gelinaya ma noqonayo qof hal qof keliya dilay walakinahu yaqtulu khalqan kasiiran laakin wuxuu dilayaa khalqi badan buu dilayaa waalidkaas wayazni bacdaha cala alummati biajmaciha bal wuxuu jinaayo iyo dembi weyn ka gelaya ummadii oo dhan walaa aqulu hada mubaalagatan arrinkaas wuxuu yidhi yaan loo qaadan buunbuunin inaan u leeyahay faqad yasiiru hada alwaladu waxaa dhici karta buu yidhi wiilkaasu inuu noqdo ustaadan min bacd inuu professor noqdo ustaad jaamacadda wax ka dhiga ama tacliimta wax ka dhiga ama wasiir tacliimba noqda inuu noqdaa dhici karta walaa aqul marka wuxuu yidhi waxaa dhici karta inuu saas noqdo oo wayufsidu calى طaa'ifatin cadiimatin min abnaءi muslimiin amra diinihim wa wataniyatihim dabadeedna uu fasaadiyo dad badan oo muslimiinta ilmahoodii ka mid a diintoodii iyo wadanninimadoodii iyo dhaqankoodii ka fasaadiyo kama afsada calayhi ulaa'ika alqusus amra diinihi wa wataniyatihi sidii kuwii baadariyada ahay wax u dhigayay ee gaalada ahaa isaga ay diintiisii usoo fasaadiyeen iyo wadaninimadiisii wqad aradna layaali waxaa zamanku nabsay bu yiri ana almutakharijiina min hadihi almadaaris dadka ka soo baxa iskuulladaas man yamliku sulطatan calى qowmi muslimiin oo suldo ku yeesha dad muslimiina fayajiduuna fihi algilda walmakr wa cadam ixtiraami الshariica waxay ku arkayaan yani ku adkaan dadka muslimiinta iyo khiyaamo iyo shareecadii oo aan la ixtiraamin hadalkiisu waa dheeryahay intaas ayaan kaga soo gaabsanaynaa waxaan ku xijinaynaa sheekh maxamed rashiid rida raximah llahu tacaala saaxib tafsiir ilmanaar sheekhaas macruufka ahaa ee majalad dheer magac dheer ee caalam alislaami oo dhan ku magac dheerayd kasoo bixi jirtay masar iska lahaa sheekh maxamed rashiid rida raximah llah wuxuu yihi isagoo ka hadlaya dadka muslimiintaa sidii ay uga tageen yacni shareecadoodii uga leexdeen xalana waa taynu neri ilaahi subxaana watacaala ummaddan saddex arrimood oo aanu cidna siin ilaahay isugu daray kitaabkii kitaab ugu hanuun badnaa ee ugu xafidsanaa baa ilaahay horta kusoo dejiyey ummaddaana ummaddii ugu fadli badnayd buu ilaahay ka dhigay oo khaatim umam ahayd nebigeedana nebigii uma nebiyada ugu fadli badnaa bal khalqiga oo dhan ugu fadli badnaa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala qudwo uga dhigay marka fadiilooyinkaasuu ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey oo dhan inta ka tagto hadday dadkan indhaha ay daba gasho tiraado iyadan manaahiij ka qaadanayna ama wax ka qaadanaynaa waxay noqonaysaa mid ku kufurtay nicmadii ilaahay subxaana watacaala marka wuxuu yihi ummadda muslimiinta markay saas ka tageen saaruu aswa'a min jamiici alumami xaalan fii masaalixihim almiliya wa siyaasiya waxay noqdeen xaalad ummadaha dhan ka liidata xagga miladooda siyaasadooda xataa faqaduu mulkahum wa cizahum wa sharafahum xataa faqaduu ilaa ay ka waayaan mulkigoodi ilaan caalam muslimiintu adduunka o dhan mulkigiisay haysteen wa cizahum iyo cizidoodii kelimadooda la-aanteed adduunka lama goyn jirin haddana wax soo qaadaya male wa sharafahum iyo sharaftoodii ilaa ay waayeen wa saaruu waxay noqdeen caalatan calaa ahli lmilali lukhraa dadkii milooyin kale iyo dowladihii kale ayay waxay u noqdeen laba dhilif iyaga dul saaran oo ku tiirsan xataa buu yihi ilaa kasoo gaara xataa yani waxa ay u noqdeen miskiin fi tarbiyati abnaa'ihim wa banaatihim ilmahoodii gabdhahoodii iyo wiilashoodii bay xataa tarbiyeysan kari waayeen iska dhaaf wax kale fa hum yulquunahum waxay ku tuurayaan fi madaarisi ducaati الnasraaniya aw ducaati alilxaad iskuullo waxay ku dhex tuurayaan nasraaniyadii waa kiristaankii iyo kuwa aan diin laawayaala diinba lahaysanta waana siday hadda reer galbeedka macalimiintooda u badan yihiin fa yufsiduuna calayhim diinahum wa dunyaahum markaasay ka baabi'inayaan oo ka fasaadinayaan ka hadlaynayaan diintoodii iyo adduunyadooda wayaqdacuuna rawaabitahum almiliya waljinsiya waxay ka goynayaan xiriirkoodii ummaddoodii diintooda ila lahayn wayacuduunahum liyakunuu waxay u diyaar garaynayaan ilmahaas liyakunuu cabiidan adillatan lilajaanibi canhu inay cabiid addoomaha u noqdaan fikri ahaan iyo maskax ahaan iyo qalbi ahaan inay iyaga addooma u noqdaan wa idaa qiila lahum haddii la yidhaahdo limaada laa tu'asisuuna waa su-aasha had iyo jeer inaga hor timaada walaalayaal wa idaa qiila lahum haddii la yidhaahdo limaada laa tu'asisuuna lianfusikum madaaris ka madaarisi haulaai ruhban walmushriin ow almalaaxidati alibaaxiyiin war maxaad idinku iskuulla u samaysan weydeen sida madaaris sida iskuullada ruhbaanta kuwan yacni baadiriyada ah iyo malaaxidada aan diinta lahayn iyo kuwa ibaaxiyiinta ah ee aan wax walba iska xalaalaystay maxaa idinku samaysan weydeen qaaluu waxay odhanayaan inana laa najidu min almaali ma yaquumu bidalik annagu ma haysano xoolo wax arrinkaas aanu ku qabsan karno iskuullada ku qabsan karno ma haysan wallahi waxaad moodaa sheekhu inuu maanta ka hadlayo markuu hadlayaana waa lixdan sano ka hor ama toddobaatan sano ka hor ma yumkinuhum laa najidu min almaali ma yaquumu bidalik xoolo ma haysno aanu iskuulla ku dhisan aanu iskuulla ku samaysano annagu gaaro muslimiin wa inama alxaqu xaqu waxa weeye buu yidhi wax kale maaha anahum la yajiduuna min addiini waalcaqli wa culuwi alhimmati waalgayrati man yumakinuhum min dalika allahu akbar maaha buu yihi xoolo la-aane xaqu waxa weeye waxay la-yihiin caqligii iyo diintii iyo himadii sare ayay la-yihiin ya iyo kiiradii diintooda ay u qiroon lahaayeen ayay la-yihiin xoolo la-aan maaha ma yumkin min dalik taasoo u suurto gelin lahayd caqli iyo diin iyo kiiro iyo himad u suurto gelin lahayd iskuulle inay xaafad walba ka furtaan fa hum yarawna waxay arkayaan abnaء almilal اlأkrى yubdiluuna lilmadaarisi wاljamciyaati alkhayriyati wالsiyaasiyati ma la yuujibuhu calayhim diinahum iyagu waxay arkayaan buu yihi dadkii diinaha kale lahaa yacni yahuudii siikii katholigii yuudii hinduuskii waa walba nooca walbay noqdaane waxay madaaristooda iskuuladooda iyo jamciyadooda iyo organisationadooda khayriga ah iyo siyaasiga ah waxaan diintooda ku qornayn ayay xoolo badan ku bixinayaan xoolo badan ku bixinayaan wa inamaa awja diintooda ma waajibin lan de diin batila weye diin batila weye wa inamaa awjabathu calayhim cuquluhum wagayratuhum almiliya walqawmiya walaa yagaaruuna minhu waxa un ku waajibiyey ay u arkeen taas caqligooda iyo kiiradooda ee miladooda ay u kiiroonayaan ayaa ku waajibsay inay sidaas iskuullo gaara u samaystaan laakiin kuwan muslimiinta ama kiiroonayaan buu yidhi wa inamaa yardawna an yakunuu caalatan calayhim iyaga inay dul saar ku noqdaan ayay raalli ku noqonayaan tarakuu diinahum diintoodii bay ka tageen buu yidhi fadaacat biidaacatihim lahu dunyaahum waxaa u luntay marka adduunyadoodiina diintii markay lumiyeen ayaa adduunyadoodiina u luntay nasu llaha faansaahum anfusahum ulaa'ika hum alfaasiquun intahaa kalaamu sheikh sheekha hadalkiisa halkaas ku dhamaaday aayaddaas waa ku khatimay nasu llaha faansaahum anfusahum ulaaika hum alfaasiquun kaasi wuxuu ahaa hadalkii sheekh maxamed rashiid rida raximah allahu tacaala oo aad moodo waaqica maanta inuu ka hadla oo marka aynu ka hadalno hadda iskuullada ama carruurta waxbarashadooda magaalo ay degan tahay shan iyo toban kun oo soomaaliya masan muslimiin iska dhaaf muslim kale ayaa markaad tidhaahdo warheedhe miyaynaan inagu heli karin bal haddiiba ad meeshaan xalaalaysateen inaad inaad fadhidaan inaad isku dartaan iskuul inaad samaysataan magaaladaas habeen walba oo sabtiya iyo habeen walba oo axada waxaa ka dhacda markay ugu yar tahay toban aroos oo midse ugu yar shan iyo toban kun lagu khasa lagu burburiyo hal habeen lagu baabi'iyo baa ka dhacda habeen walba waxay taagi kartaa waxay taagi kartaa ma asbuuc walba madraso cusub bay furi kartaa asbuuc walba madraso cusub bay furi kartaa waqfi bay u samayn kartaa investment bay u samayn kartaa istismaar bay u samayn kartaa waa shan iyo toban kun haddii mid walba boqol dollar keliya bixiyo maalin walba ciyaalkooda oo dhan say u dhan yihiin gabdho iyo wiilal waxay u samayn karaan ischool bay u samayn karaan aanay meel kala tegin iyaga maahine oo macalimiin soomaali oo muslimiin iyo muslimiin maahine aan cid kale wax u dhigin ayay heli karaan laakiin ma ma samaynayaan waa siduu sheegay sheekhu xoolo la-aan maaha ee wuxuu yidhi waa caqli la-aan iyo diin la-aan iyo kiiro la-aan kuwaasaa marka waxay keentay qaqabsi iyo khilaaf iyo qabyaalad iyo fadhi ku dirir iyo hebel iyo mid walba inuu waxaanu qiimo lahayn ku mashquulo dee waa diin la-aanta iyo caqli la-aanta iyo iyo baa iyay ka timi sidii sheekhu raximah allahu tacaala faqad nasaxa wuu naseexayey wuuna yani la xasuusi sheekh abulxasan nadawi sheekhaa la oran jiray daaciga macruufka ahaa ee xalna aan sheegay kitaabkiisii wuxuu ku tilmaamay kitaabkiisii uu yidhi alsiraac bayna alfikrati alislaamiya walfikrati algarbiya kitaabkiisaas ayuu wuxuu kusoo guuriyey muxaadaro u jeediyey laysa min almacquul buu yidhi walaa min aljaa'is wax macquulo caqli geli karana maaha buu yidhi wax banaanna maaha oo sharcigana ku banaanna maaha caqligana wax u ogolaan karo maaha an tastawrida umatun laha shaksiyatuha wa risaalatuha walaha caqaa'iduha wa manaahij xayaatiha walaha طabiicatuha wa nafsiyatuha walaha taariikhuha wa maadiha walaha muxiituha alkhaas wa duruufuha alkhaasa an tastawrida nidaama tacliimiya min alkhaarij wala an takila wadifaة الtacliim waالtarbiyati watanshئaةi اlأjyaal wasiyaaqaة اlcuquuli ilى الnaasi mahma balaguu min albaraacati fi tadriis waitqaani اllugaat walfun laa yu'minuuna bihadihi اlأsus wاlcaqaa'id maaha buu yidhi wax caqli ah sharci ku banaana ummad shaksiyadeeda leh oo risaaladeeda leh oo caqiidadeeda gaarkaa leh oo manhajkeeda noloshaayo gaarkaa leh oo dabiicadeeda gaarka ah leylen dadka muslimiinta dabiico gaara iyo dhaqan gaaray leeyihin oo nafsiyadooda leh oo taariikhdooda majiidka ah ee soo taxan shan iyo toban qarni oo wada guul ah leh ya oo maadigeeda yani lasoo dhaafay leh inay keensato oo dad kale ka qaadato nidaamkeedii tacliimta ah dibadda ay ka keensato hadday waddankooda joogaan iyo hadday meel kale joogaan ama inay ilmahoodii iyo jiilalkoodii iyo generationskoodii ilmahoodii soo kacaayo soo hana qaadaya ay tarbiyadoodii iyo tacliimtoodii ay gacanta u geliyaan dad aan iyagu la aaminsanayn taariikhdaas iyo caqiidadaas iyo manhajkaas aan la rumaysnayn inay u dhiibaan balgaadii ayaa sidaas iyagu ku fikerayey iyaga dhexdooda aan isu ogolayn qolo kale inay qolada kale wax ka qaadato wuxuu soo guurinaya alistaad alamriki adoctor g b conkin nin la oran jiray oo maraykan ahaa wuxuu kasoo guurinaya kitaabkiisa kitaab uu leyahy atacliim watarbiya la yidhaha ina camaliyat atacliim laysat camaliyat tacaatin wa baycin wa sharaac camaliyada yani tacliimtu ma aha buu yihi gaalkaas camaliya beyc iyo shiraac yani iibsasho iyo gadasho iyo beyc mushtar maaha walaysat bidaacatan tusadaru ila alkhaarij aw tustawradu ila dakhil maaha bidaaca banaanka loodo baabuur iyo raashin iyo beridio kan la diro ama la keensanayo lasoo iibsanayo maaha maaha beriis lasoo iibsanayo maaha ilmaha fikirkiisa iyo waxbarashadiisa iyo tarbiyadiisu inana fi fatratin min ataarikh khasirna akbar mima rabixna biistiraadi nadariya tacliim alingiliisiya aw alarubiya ila bilaadina alamrika gaalkaas wuxuu ka dirirayay maraykanku inuu ka keensado inuu ka keensaday tarbiyadii iyo manaahijtii inuu ingiriis iyo uroba ka keensaday ayuu ka dirirayay wuxuu laha waa mid annaga maraykan ahaan aan leenahay kaan samaysano way marka haddii ummadihii gaalada ahaaba ay saas leeyihiin sidee ummad dhan oo iyada ilaahay subxaanahu watacaala uu diin siiyey hanuun siiyey ee kitaab kamila uu siiyey ay u qaadataa waxaan uminaynaa qodob kow iyo tobnaad ama sheekha kow iyo tobnaad asheekh xasan mashaad raximahu allahu tacala sheekhaas wuxuu ahaa culamaa almasjid alxaraam buu kamid ahaa culamaa almasjid alxaraam ee maka culamada wax ka dhigaysay masjidkeeda ayuu kamid ahaa ee waaweyneyd lahaa uu qoray u xukmu shariicati alislaamiya fi tacliimi lmuslimiin awlaadahum fi lmadaaris alajnabiya risaaladaas wuxuu ku tilmaamayay yani cinwaankeedu ahaa shareecada islaamka xukunka ay ka leedahay ilmaha muslimiinta wax lagu baro iskuullada ajaanibta ama gaalada wuxuu ku yidhi saxada kow iyo soddon labiyo soddon afiiquu war hurdada ka kaca ayuha alwliyaau war dadkan awliyada awliyaa umuurku sheegaya yani waalidiinta hurdada ka kaca istayqiduu ka kaca min nawmi algafla gaflada aad ku jirtaan a ka kaca warji warjicuu ilaa rabbikum aljaliil rabbigiina jaliilka ay weynaa u noqda walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaar ayaddaas kusoo daray meerka hadalkiis walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu ha u iilanina kuwa naftooda dulmiyey yani gaalada ah fatamasakum annaar naar baa idin taabanaysaa waaclamuu waxaad ogaataan anakum haddii aad idinku idaa samaxtum haddaad u ogolaataan liwlaadikum ilmihiina haddaad u ogolaataan bidukuuli tilka almadaris iskuulladaas inay galaan haddaad u ogolaataan faqad samaxtum waxaad u ogolaateen lahum iyaga bidukuuli alkanaa'is kaniisadaha inay galaan baad u ogolaateen wa shuhuudi duquusi alkufri inay dhegaystaan duquustii iyo waxyaalihii iyo salaadihii gaalada wa simaaci dacni inay dhegaystaan duridda la durayo islaamka fi diin alislaam wa bikuli ma tanhaa canhu shariica iyo inay dhegaystaan wax kasta oo shareecadu ay reertay algharaa wa ta'baahu alfadiilatu alinsaaniya ama fadiilada iyo akhlaaqda wanaagsani ay diidayso ayaad u ogolaateen inay dhegaystaan haddaad meesha u ogolaateen wa tanabahu waxaad waxaad ku baraarugtaan ilaa anakum inaad idinku bidalika aasimuuna aad arrinkaa ku noqonaysaan kuwa dembiilayaala fi xaqi illahi tacaala xaqi ilaahay inaad ku xadgudubteen oo dembi ka gasheen wa xaqi diinikum diintiina inaad ka gasheen wa ummatikum ummadiina inaad ka gasheen wa xaqi awlaadikum ilmihiina inaad ka gasheen wa cashiiratikum reerkiina iyo ehelkiina inaad ka gasheen caasuuna lilahi walirasuulihi aada caasideen ilaahay rasuulkiisiina caasideen ashadd alcisyaani cisyaan iyo caasinimo kii ugu dambeysay mukhaalifuuna bidalika aad khilaafteen ma awjabahu allahu calaykum wixii ilaahay idinku waajibiyey calaykum korkiina naxwa awlaadikum xagga ilmihiina idinka saaraa min tacliimihim oo ahayd inaad barta atacliim alislaamiya tacliimta islaamiga ahayd wa sawnihim iyo inaad ka dhowrtaan inaad ka dhowrtaan min kulli ma yukhaalifu dalika wax kasta oo khilaafaya shareecada oo ah ikhtilaadkaas ceebahaas yani daraad beehd halkaan markaan ka akrinaya wiil yar oo cunug yar oo yani shan jir ah hooyadiis inta soo qaado subaxdii bay waxay dhigaysaa yani xabaano meel la yidhaahdo ama meel daycare la yidhaahdo daycare ilmahaagii baad waxaad u dhiibaysaa naago gaalo ah iyo niman gaala oo daycare lagu leeyahay toban saacadood baad ka maqnaanaysaa hadha waad u imaanaysaa ayu diinin ayaa ku ogolaaday inaad ku aaminto amaanada ilahay wuxuu leey walaa ya ayuha aladiina aamanuu laa takunu allaha warasuula takunu amaanaat ma istaaheshaa inaad u dhiibto ammaano ma tahay wax laguu dhiibtay oo lagugu ammaanaystay inaad cid aan ammaano gelin aada u dhiibto ma diintiisay ammaano u yahay gaalku ma aha watanabbahuu buu yihi sheekhu waclamuu waxaad ogaataan ana fi alxifaadi cala adiini waalakhlaaq dhowrashada la dhowrto diinta iyo akhlaaqda alkhayru wasacaada khayr iyo sacaado taasay ku sugantah wa ana maa tatawahamuunahu min aljaahi waalmaal waxa aad isugu sheekaynaysaan oo ah weji iyo magac iyo xoolo natiijatan litacallumi fi lmadaaris alajnabiya waa waxaa dadka qaarkiis xataa dhulka muslimiinta jooga intay iskuulladii caadiga aha ka saaraan bay waxay la doontaan iskuulla gaaladu ay dhulka muslimiin ka furatay sidaan sheegaynay xalay iyagoo isle luqay kuu baranayaan shaqayna kuu heli doonaan waxaas aad fiirinaysaan buu yidhi laa wasna lahu wax wasniyaho qiimahu leeyaha male bijaanibi almuxaafadati cala adiini waalakhlaaqi alfaadila marka la barbar dhigo ilaalisa ilaalinta diinta iyo akhlaaqda wanaagsan la ilaashado zuyina linnaasi xub shahawaati min alnisa'i walbaniina walqanaatiri almuqantarati min aldahabi walfidati walkhayli almusawamati walancaami walxars dalika mataacu alxayaati addunya wallahu cindahu xusnu lma'aab taas buu kusoo khatmay sheekhu aayaddaas wuxuu kaloo kusoo khatimay wa sadaqa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama id yaquulu yuushiku an tadaaca calaykum alumamu min kuli ufuqin kama tadaaca alakalasu calaa qascatiha waxaa laga yaabaa in ummaduhu isugu ka yimaadaan oo sida xeera ay isugu yeertaan oo qof walba yaa kaale xeeradan soo wax ka cuna ayaa laga yaabaa oo maalintaas miyaanu yarnahay maya waad badan tihiine waxaad tihiin sida xoorta daadka daad xoorta ah ayaa tihiin oo kaleeto maalintaas oo qalbigiina waxaa galay xubu dunya wa karaahiyat lmowt jacaylkii adduunyada iyo nacidii aada nacayseen geerida xaqa ah inta haddaan ugu soo xasan waxaan imaana sheekh cabdiraxmaan adowsari raximah allahu tacaala kitaabkiisii khaatimat kashfi shubuhaat wuxuu yihi walaa yazaalu kharijuu almadaaris اsticmaariya yurakizuuna hadihi اlmafahim fi طabaqaati اlummati اlislaamiya wacala اlakhasi fi lmadaaris alati hiya awalu fursatin farada اlisticmaaru calayna haqaafatahu biwasitatiha yani madaarista dadkii ka soo baxay kama zuuriyaan buu yihi in badan oo kamid ihi inay mafaahiim aan ummadda teedi ahayn iyo faham iyo fikr aan ahayn ku fardiyaan ummadda waana iskuladaaso wixii isticmaarku nagu fardiyey weeye oo u nagu xambaaray sheekh sula cabdallah bin sulayman bin xumayd raximahu llahu tacaala wuxuu ku yihi kitaabkiisa alhadiyatu samina fi ma yaxfadu bihi lmar'u diina hadiyada wanaagsan ee culus qiimaha leh fi ma yaxfadu bihi lmar'u diinahu ee ay ka mid tahay waxa qofka uu diintiisa ku dhowran lahaa wuxuu yihi safxada boqol iyo kow iyo labaatanaad boqol laba iyo labaatan وmثl haؤuلaaءi وmثl haؤuلaaءi اladina yتcalamuuna fi madaaris الإfrinj waxaa kamida waxyaalaha yani qofka diinta habaabinaya ayuu ka hadlaya marka wuxuu yihi waxaa kamida kuwa ku baranaya madaarista ifrinjiga ifrinjiga marka lada waa de frenjiga weshayna oran jirnay frenjiga yani gaalan faina tilmida calى caqiidati usaadihi wa diinihi wa akhlaaqihi tilmiidka ama ardaygu wuxuu noqonaya sida badan qaalibka ah yani calى caqiidati ustaadihi wa diinihi wa akhlaaqihi ustaadkiisa ayuu diintiisa iyo akhlaaqda iyo dabeecadaha iyo wax badan ka qaadanaya fa huwa adaru shayin cala almujtamac alislaami walaa yuktaru bihim ila jaahi waxa mujtamaca islaamka ugu dhib badan weeye hadda waynu aragnay oo dhowrkii muslimiinta ahaa iyo dowladahoodii sidii loo marin habaabiyey dadka meelaha wax ku bartay inay ku marin habaabiyeen sheekh cabdiraxmaan asacdi raximahu allahu tacaala waxa uu leeyahay isaguna nasiixa mukhtasara risaalo uu qoray oo uu yidhi waa naseexo kooban naseexo kooban oo fi lxasi cala tamasuki biddiin oo ah in laisku dhiirigeliyo qabsashada diinta wataxdiiri min almadaaris alajnabiya laysagana digo iskuullada gaalada iskuullada gaalada laysaga dijiro marka waa dheer yahay hadalkiisu ee waxaan ka soo qaadanayna wuxuu yihi walihaada markuu muqadimo dheer soo jeediyey khatarta ilada arrinkaas walihada yajibu alxadaru waaltaxdiiru sidaas darteed ayaa waxaa waajibtay buu yihi in laga digo lagana digtoonaado min dukuuli almadaaris alajnabiya gelitaanka la gelinayo ilmaha madaarista ajnabiga ah ee gaalada alati tudarisu tudarasu fiiha hadihi alculuum adara culumta daarka ah ee dhibka leh ee aan waxba tarihayn wakhusuusan liman laa macrifata lahum taamatan fi ddiin oo hadda muusiqa la barayaa iyo gabdhaha jinaystikaa la barayaa iyo maxay culumtaasi usoo jiidaysaa oo manfaco ah ilmahaas waa yahay wakhusuusan liman laa macrifata lahum taamatan fi ddiin gaar ahaan dad aan ba weli dee macrifadooda diinta ayan tarasukin walaa basiirata lahum fiihi basiirana aanu lahayn fa kayfa yardaa man cindahu diinun wacaqlun sidee buu raalli ugu noqonaya qof ilaahay uu siiyey diin iyo caqli an yadaca waladahu ilmihiisii wa faladata kabidihi beerkiisii inuu dhigo wayusalimahu limadaarisi ajnabiy madaaris ajnabiya ee gaala inuu u dhiibo see buu yani ugu raalli noqonayaa qof ilaahay diin iyo caqli siiyey beerkiisii inuu u dhiibo qad culima cadaa'uha lidiin alislaam bal lijamiici aladyaan madaaristaasoo la ogaaday cadowtinimada ay u qabto diinta islaamka bal iska dhaafee diinahoo dhan ba say ula dirirayso walam tu'asas ila lifad annaasi can diin illahi wa tawxiidihi aan loo asaasin wax kale ilaa inay dadka ka leexiso mooyaane diinta ilahay iyo tawxiidka inay ka leexiso kayfa yuslimu a yuslimu a yuslimu alcaaqilu muwaliyahu wahuwa khaaliya dihni min atacaaliim addiiniya ilmihiisii yaraa sidee buu ugu dhiibayaa isaga oo maskaxdiisu ay ka maran tahay diintii iyo tacaaliimteedii wa min alakhlaaqi almardiya iyo akhlaaqdii wanaagsanayd ilaa haulaai aladiina yuxfuuna dihnahu bililxaadi watashkiikaat kuwaas see buu ugu dhiibayaa kuwaas maskaxdiisa ka buuxinaya ilxaad diin la-aan iyo shaki gelin wallahu yaqulu iyadoo ilaahay uu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaas walxijaara iyadoo ilaahay leeyahay naftiina iyo ehelkiina ka badbaadiyaha ay bitacliimihim yani macnuhu waxa weye inaad bartaan maa yanfacuhum wixii anfici lahaa watahdiibi akhlaaqihim akhlaaqdoodiina aad toosisaan ood habaysaan faman lam yucalimhum alculuum addiiniya qofkan culumtii diinta shareecada ahayd aan barin walam yuqawimhum bialakhlaaq waaladaab almardiya oo aan ku toosin akhlaaqdii iyo adaabtii wanaagsanayd ee ilaahay raalli ka ahaa fainahu lam yamtahil maa farad allahu calayhi min jihatihim qofkaasu ma uyan ku socon wixii ilaahay uu ku waajib yeelay xaggooda ilmahaas fa kayfa maca hada waxaba kasii dan sidee bay noqonaysaa haddii uu idaa saca fi tacliimi alculuumi adara inuu baro akhlaaq iyo culuum aan waxba tarihayn walakhlaaq alradiila iyo akhlaaq xun fa hada min acdami annaasi jurman kaasu waxa weeye dadka kan ugu dembi badan buu ka mid yahay wa aqalihim diinan ugu diin yar wa akbarihim isman uguna yacni dembi weyn bal wa adcafuhum caqlan oo xataa ugu caqli yar fa ina alawlaada maxaa yeelay ilmuhu waxa weeye akbaru magnamin wa maksabin lilinsaan waa maksabkii u weynaa magnam wax ilaahay siiyey wixii u weynaa nicmooyinkii u waaweyn bay ka mid yihiin fa kayfa yardaa caaqilun sidee buu raalli ugu noqonaya qof caaqili an yufawita hada almagnam inuu haniimadaas iska khasaariyo wayakhsara awlaadahu khasaaratan la tujbar ilmihiisiina uu khasaaro khasaaro aan la kabi karin fa ina alinsaana insaanu bidiinihi wa akhlaaqihi insaanku wuxuu insaan ku noqdaa dhab ah diintiisa iyo akhlaaqdiisa fa ida dahaba diinu haddii diintu ay tagto walakhlaaqu iyo akhlaaqdii saara adalla min alancaam xoolaha wax kalituu noqonaya wa rubama wajada haulaai alaabaau aladiina raduu liawlaadihim atacalum fi lmadaaris alajnabiya waxaa laga yaabaa buu yihi inay helaan aabbayaashaas waalidiintaas aladiina radow kuwa ku raalli noqday liawlaadihim ilmahood atacaluma inay wax ku bartaan fi lmadaaris alajnabiya madaarista ajnabiga inay wax ku bartaan namuudaja maa camiluuhu macahum mucajalan waxaaba laga yaabaa adduunyada in loogu soo dedejiyo cuquubadeedii inta aan akhira la gaan rubamaa ixtaqaruu aabaa'ahum waxaa dhici karta aabbayaashood inay xqiraan aabayaashood waalidiintooda inay xaqiraan ha waxaan maraykankan la iigu sheegayay marar dhexdadaas oo aan aan joognay yacni inay gabar gabar teenager weyn hooyada markii ay hooyo saan iyo saan yeelaysa weriga aamus habar yahay waalan wallahi beerka inaan kugu dhifto ma haraati beerka inay kaga dhifato islaantii ayaeda ku siigtayba maaragta rubama ixtaqaruu aaba'ahum buu yihi sheikhu waxaa dhici kartaa waalidiintoodii inay xaqiraan kama ixtaqaruu gayrahum sida keyrkood bay uxaqirayaan ummadoodii keyrkood siday uxaqirayan fa ina quluubahum qalbiyadoodu waxaa mamlu'atu laga buuxiyey in badan kibran watihan waixtiqaaran ligayrihim inay kibir iyo isla weynaan iyo ixtiqaar inay dadka kale usoo jeediyaan kama qaala tacaala fi mithli hadihi alculuum sida culuumtaas yani waxyaalaha ay baranayaan falsafadan iyo waxaan la baranaya ina aladiina yujaadiluuna fi aayaati illahi bigayri sulطaanin ataahum in fi suduurihim ila kibrun ma hum baaligiin dadkan yani wax kusoo baranaya ee jaamacaadka iyo waaweyn kasoo baabaxaya ee isla iscilmaaniyiinta la yidhahdo isla waaweyn ayuu sheekhu tilmaamaya oo ah dee wixii madaaristaas ay wax soo bartay gaalada ay wax soo bartay falama jaءathum rusuluhum bilbayinaati farixuu bima cindahum min alcilm markii xaqii iyo diintii loo keenay ayay waxay ku farxayaan bima cindahum min alcilmi waxay cilmigaa iyagu haystaan idaaro iyo siyaaso iyo adduun iyo waxay barteen wa xaaqa bihi ma kanuu bihi yastahzi'uun hadalkii sheekhu waa dheer yahaye waxaan uga baxaynaa inuu leeyahay arrinkaas in laga digtoonaado oo uu leeyahay ilmihiina ka didiy ka ka ilaaliya ka ilaaliya fama famaa danuka wuxuu leeyahy waylun lahum waylun lahum mima ahmaluuhum wadayacuuhum min culuumi diini waakhlaaqi acmaalihi wawaylun lahum min jinaayatihim alkubraa id wadacuuhum bayna yaday acdaa'i iddiin yulquuna calayhim ma yuriiduun xata akhrajuuhum min addiin fama danuka biطiflin aw daciifi albasiirati id sallamahu ahluhu wawadacuuhu bayna yaday mucallim qad culimat qad culimat cadaawatuhu ldiin waxa weeye sheekhu wuxuu leeyahay weyl hoog bay leeyihiin wixii ay ihmaaliyeen oo ay tageen oo dayaceen culumtii diinta iyo akhlaaqda iyo camalkeedii oo ay xoogga saareen arrinkaas weyn waxay weyl hoog ku leeyihiin yacni dembiga weyn oo ay la yimaadeen iyagoo cadowgoodii u dhiibay oo gacanta ka saaray iyagoo oga og og cadowgaasu inuu yihiin diinta inuu burburiyo waxba ula haryahay waalxaamil liwalihi calaa hada dacfu اddiini wa dacfu اlbasiira waاljahlu الshadiid waxa ku xambarayaa waalidkaasna arrinkaa waxa weeye sida haalibka ah dacfu diini diin yari iyo wa dacfu اlbasiira aqoon iyo aragti gaaban waljahli shadiid iyo jahli aad u badan wayadunnu bijahlihi wuxuuna u malaynayaa jaahilnimadiisa annahu bidalika yanaalu almaraatib dunyawiya walwadaa'if araaqiya ilmahaas wuxuu ku leeyahy dee doctor iyo muhandis iyo hadhow ma noqon karo oo yanaalu almaraatib adunyawiya martabo weyn iyo martabo sare hadhow adduunka ilaanu keenayo wadiifo aada u sarraysa wa hada jahlun faadix fa ina almaraatib addunyawiya waa jaahilnimu yiri arrinkaasu maxaa yeelay martabada adduunka wariyaasaati iyo ri'aasadeeda laa tatawaqafu cala atacliim bi hadihi almadaaris kuma koobna madaaristaas wax ku barashadooda wa kasiira ma takunu xaa'ilan can dalik bal waxaaba laga yaaba marar badan inay noqoto mid ka hor istaagta kama kaanat xaa'ilan can iddiin sidii diintiiba ay isaga hor taagtay walow furida waqudira haddiiba la fardiyo inuuba helay xusuulu maa yu'maluuna min nayli lwadaa'if inay wadiifooyin iyo shaqooyin iyo adduun ay ku heleen falaa khayra wax khayri kuma jiraan fii maraatib marta la helay laa tunaalu ila bidihaabi addiini waalakhlaaq taasoo aan lagu helin ila diintaadii iyo akhlaaqdaadii oad ku weyda mooyaan fattaquu llaha fi awlaadikum fattaquu llaha fii awlaadikum walidalika ayaa su-aalaad badan ayaa kugu imaanaya oo gabdhaha masalan xataa aad ku weydinayaan meeshaasaan tacliintiina inaan wato waan rabaa waktinimadaasaan rabaa inaan barto neersi baan rabaa kada kada waxyaalahaas dhibaatooyin badanna waa igu haysataa oo diintaydii baa lagagala dirirayaa haddee wax diinta iyo akhlaaqdii runtii khatar u geysanaya waxa weeye waxa lagu dhiiradaa waaba iska adag tahay waayo fanduruu buu yihi fattaquu llaha fi awlaadikum fa inahum amaanaatun cindakum ilaahay uga baqa ilmihiina ammaanooyin weeye agtiina la dhigay laa yaxilu lakum an tudayicuuhum walaa tuhmiluuhum walaa yaxilu lakum an tadacuuhum fi madaaris tahliku diinahum wa akhlaaqahum idin ma banaano buu yidhi inaad dayacdaan ood himaalisaan oo aada gelisaan iskuullo diintoodii iyo akhlaaq macu dalika fasaad اdunya waاkhtilaalu اlaxwaal falaa budda an tus'aluu can awlaadikum wacama camiltum macahum laabudda waa laydin weydiinaya buu yidhi ilmihiini iyo wixii aad ku samayseen fanduruu raximakum اllah maada tujiibuuna can hada su'aal su-aashaas waxaad kaga jawaabaysaan hal taquluuna ma waxaad odhanaysaan yaa rabbanaa rabbigayow xafidnaa fiihim alamaana amaanadii waa dhowrnay wabadalnaa maa nastadiicu naxwahum wixii aanu awoodi karnayna waan samaynay min alcinaayati oo daryeel ahayd waasiyaanati iyo dhowritaan ahayd farabbaynaahum waxaan ku tarbiyaynay bilculuumi addiiniya culumtii diinta ahayd baan ku tarbiyaynay walaaxadnaahum waxaan ku dul fiirinaynay bilaadaabi almardiya adaabta ilaahay raalli ka yahay diintu raalli ka tahay waxafidnaahum waxaan ka dhowrna ka ilaalinay min kuli ma yacuudu calayhim bidarar wax kasta oo dhib u geysan kara ama khatar ku noqon kara diintooda iyo adduunyadooda fain kana hada sidqan haddii taasu ay run tahay oo saas berrito aad ku jawaabaysaan fa abshiruu biraxmati waridwan waxaad ku bishaaraysataan naxariis iyo raalinimo wa bisawaabi alcaajili waalaajil iyo ajar degdeg ah iyo mid idin dahsoon oo idin qarsoon oo idin idin baaqi ah walakum alhanaau watahni'a bihaulaai alawlaad alsaalixiin aladkiya albaariin tahni'o iyo haniyana waa leedihiin ilmahaas wanaagsan ee saalixiinta ee adkiyada ah ee baariyada ah aladiina yanfacuunakum fi umuuri ddiini waddunya ee idin anfacaya addunya aakhiro wain kana aljawaabu bicaksi hada aljawaab haddii jawaabtuse ay ka duwan tahay taas midda ka ka duwan ay tahay fa bushraakum bilkhaybati waalkhusraan ku bishaaraysta khaybo iyo hoog iyo khasaaro wayaa wayxakum min alxasrati wannadam waxaad hoog ku leedihiin qoomamo iyo ciil qad faatakum almatluub wixii aad rabteenna waa idin dhaafeen wa xasala lakum kulu sharin wamarhuub waxaana idin asiiba shar iyo waxaa idin soo gaaray waxii laga baqayey waqadiba calaykum callaamu lguyuub callaamu lguyuubkiina waa idinka carooday qad khasirtum dunyaakum wa aakhiraakum adduunkiina iyo aakhiradiinana waa khasaarteen wafaatakum rushdukum wa tawfiiqukum waa idin dhaaftay oo idin garab martay tawfiiqdii waa idin garabatay iyo wahudaakum hanuunkiini fayaa xasrat almufriطiin wayaa fadixat almujrimiin laqad kana lakum fi madaarisikum alislaamiya kubra gunya yani halkaasuu la maray oo maaragtay wuxuu weliba ka digay aada uga digayay hal iskuol ajnabiya oo gaalo leedahay in dhulkan jasiira carabiya laga furo ayuu markaa ka ka dirirayay oo risaalada ku saabsanayd markii uu diiday iskaba dhaaf kuwa kaleeto in badda loo dhigo oo waaya hadalkiisu sheekha wuu dheeraa aad buuna u dheeraa waana ka soo waan kasoo gudbaynaa waxaan kusoo khatimayaa iyadoo waktigu u dheeraaday fatwooyinkii le fatwo oo ay lahaayeen azharkii iyo hay-at kubar alculamaa maaragtay sacuudiga labaduba fataawiday ka lahaayeen wakti aada u dheer oo hadda toddobaatan sano laga joogayo azharku kasoo saaray markii iskuullada laga bilaabay masr iskuullada mubashiriinta iyo nasaarada iyo maaragtay laga bilaabay ayuu kasoo kasoo ayay kasoo saareen waxay yidhaahdeen kun saddex boqol konton iyo labadii qaraarkii lasoo saaray saxiifat lislaam qrاr hayئة kباr الcلماء bاlأزhر الsharيf ma yجب عlى الأmة الإسlاamiية اتiخاd إزا acmاl المبasirيn qraarkii hayئة kباr الcلماء culimada waaweyn ee أزhر الsharيf ay ka soo saartay acmaasha mubashiriinta marka waxay ku yidhahdeen ayuha اlmuslimuun qad tafaadat اlأخbاar bma yacmalu haؤulaءi اladina yusamuna anfusahum mubashiriin وcamt البلاد min awaliha ilى akhiriha وwsل ilى cilmikm anahum yتakhiduna الwasائل الfadيcة ilى تنصيr aطفاal الmسlimiin وضcafاء الcquul inay nimankaasu sharkoodu batay oo aada u faafay oo maaragtay ay waxyaalo badan iyo asaaliib badan ay adeegsanayaan waxay yidhahdeen wa ama fi lmadaris fainahum yucallimuuna awlaad almuslimiin umuura hiya dada diin alislaami wa dada muxamedin sala allahu alayh wasalam wa dada alqur'an yabusuna fi dalika fi duruusi kasumi fi dasam yacni baruurta ayay sunta u hoosgelinayaan wey macana baruurta ayay sunta u hoosgelinayaan markaasi akhirka hadalkood wuxuu yahay ina mima faradahu llahu cala alculamaai waxa uu ilaahay culimada ku waajib yeelay waxaa ka mid a an yudakiruukum bima yuujibuhu lislaamu calaykum naxwa hadihi alacmaali adara bidiinikum wa awlaadikum wa ikhwaanikum wa ummatikum culimada waxaa waajib ku ah inay idin xusuusiyaan waxa islaamku idinku waajib yeelay oo xagga acmaashaas dhibta u geysanaysa diintiina iyo ilmihiina iyo walaalihiina iyo ummadiina ay ay dhib u geysanayso inaad arrinkaas ka iska iska iska iskalaalisaan inaad iska ilaalisaan taas waxay ahayd fatwadii ay ka soo saareen hay-ata culamaa azhar shariif ay ka soo saartay ayay ahayd kun sagaa kun saddex boqol konton iyo labadii yacni wakti hadda laga joogo toddobaatan iyo taqriiban afar sano weye kun kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii milaadiga ahayd ayay ahayd markaasaa weliba asaatida kuliyat shariica alislaamiya ayaa iyaguna ka soo saaray oo markii hay-at kubaar alculamaa ay kasoo saartay ayay iyaguna go-aan kasoo sareen mashiikat alazhar mar kaleeto ayay kasoo saareen iskuullada iyo macahidda iyagoo ka digaya ayay mar kaleeto haddana kasoo saareen waxa aan kusoo khatimaya fatwadii lajna daa'ima bilmamlaka alcarabiya sacuudiya lajnadii wakti dhow ee hadda adigu laga joogo shan sano ama lix sano markii ay iyda yani la bilaabay ee iskuulladan international schoolska la yiraahdo in sacuudiga lasoo geliyo oo maaragtay dadka qaarkiis ilmaha sacuudi iyo keyrkoodba ay bilaabeen inay geystaan leeyahay waa iskuullo sare oo maaragtay high class schools waxaa lagu magacaabayo marka nin ayaa wuxuu weydiiyey shan iyo toban su-aalood shan iyo toban su-aalood waxaa ka mid ahaa mal xukmu muxuu yahay xukunku an ya'kuda rajulu ibnahu inuu ninkaxeeyo wiilkiisii ama gabadhiisii wayusajilahu fi madrasatin faransiyatin aw ingiliisiyatin inuu markaa wiilkiisi ama gabadhiisi kaxeeyo ku sajilo oo ku register garayo ischool ama faransiisa ama ingiliisa almukhaalifatayn litacaaliim اdiin kuwaasoo khilaafsan tacliimti diinta maca zacmihi anahu muslim wa anahu yakhtaaru lahu mustaqbalan xasana isagoo weliba sheeganaya inuu muslimna yahay mukta mustaqbal wanaagsanna inuu la doonayo ilmihiisa jawaabtu waxay noqotay yajibu cala alwaalid waalidka waxaa waajib ku ah an yurabiya awlaadahu dukuuran wa inaasan inuu ku tarbiyiyo ilmihiisa gabdho iyo wiilaliba lab iyo degdegba tarbiyatan islaamiya tarbiya islaamiya fainahum amaanat bidihi amaano weeye gacantiisa ku jirta wa huwa mas-uulu canhum yowma alqiyama maalinta qiyaamana isagaa ka mas-uula walaa yajuuzu lahu umana banaana sharca shareec ahaan uma banaana an yudkilahum madaarisa kufaar gaalada iskuuladooda inuu geliyo khashyata alfitnati wa ifsaadi alcaqiidati waakhlaaq iyadoo laga baqayo fitno iyo caqiidadoodii iyo akhlaaqdoodii inay fasaado walmustaqbal biyadi illahi jala wacala mustaqbalkan uu sheegaayana mustaqbalka ilaahay baa gacanta ku haya yaqulu llahu jala wacala ilahay wuxuu leeyahay waman yataqi illaha yajcal lahu min amrihi yusran qofki ilaahay ka baqa ilahay arrinkiisa waa u yasiraa walaqad sadrat fatwa min lajna fi lmawduc nurfiqu laka suuratan minha intaha waxa lajnadu fatway ka soo saartay bay yidhahdeen culimadu arrintaasoo taasna waanu kugu soo lifaaqaynaa niyahow si aada uga fiirsato marka fatwadii ay soo saareen ayaa waxaa ka mid ahayd xataa waxaa ka mid ahaa nin baa wuxuu weydiiyey sa'ala almustafti su'aalan hada nasu itasala bi axad alasdiqaa min alriyaad nin baa igala soo hadlay riyaad buu yas'al wayaqulu oo wuxuu leeyahay yuujad ladaya cimaara macuda lilijaar sar baan leeyahay buu yihi sartaasoo ijaar yani yan aan rabo inay maaragtay utahay ii tahay waqad dalabat assafaaratu alfilibiiniya istijaaraha safaaradda filibiin ayaa iga dalbatay buu yihi inay ijaarato lijacliha madaarisa khaasa biawlaadihim wa hum gayra muslimiin madrasa inay ka dhigtaan khaas ah oo bayfta oo ilmahooda ah fahal yajuuzu lii ta'jiiruha calayhim am laa aftuuna ma u ma ka ijaa karaa buli wa bacda daraasati lajna alistiftaa ajaabat lajnadii marka ay guddigii marka uu fatwadu uu daraasayey arrinkii wuxuu ku jawaabay laa yajuuzu laka ta'jiiru lfillati almadkuura madrasatan yucallamu fiiha diinu gayra diin alislaam kuma banaano ba la yidhi inaad u ijaarto iskuol gurigaas inaad ka ijaarto meel iskuol laga dhigayo iskuolkaasoo diin aan diinta islaamka ahayn lagu baranayo lianna hada min atacaawun cala alism walcudwaan aladi naha allahu canhu biqowlihi subxana waxay ka mid tahay waxyaalaha la isugu kaalmeeyo oo maaragtay ilaahay subxana wa tacaala u reebay waman taraka shayan caw lilahi cawadahu llahu khayra minhu qofkii shay ilahay dartiisa uga tagana ilaahay subxaana wa tacaala ayaa wax ka khayr badan siiya ninkii saasay ugu jawaabeen marka fatwadii markaan kusoo khatimo ay arrinkaa ka lahaayeen culimadaas waxay ahayd fatwadaasu lajnada waxay agtay waxyaalihii loo soo qoray oo kitaabaad iyo as'ila iyo istifsaaraad su-aalo iyo warqado iyo waxyaalo loo soo qortay xawla daahirati shuyuuc almadaaris walkuliyaat alajnabiya fi bilaadi almuslimiin fidinta ay ku fiday iskuullo iyo kuliyado aan islaam ahayn dhulkii muslimiinta ay ku fiday ay dadkaasi nawadiinayaan oo manaahij frenji ah ama gaalo ah lagu lagu asaasay ee aan taqwo lagu asaasay waxay yidhaahdeen marka culimayadu walaa yakfa cala kuli muslimin nawar allahu basiiratahu qof kasta oo muslima oo ilaahay uu basiir basiiradiisa nuuriyey kama qarsoona cadaawadda yahuud iyo nasaaradu lilmuslimiinta ay u qabaan wa anahum laa yazaaluuna yakiiduuna liislaami wa ahlihi leylan wa nahaaran kama zuulayaanna inay habeen iyo maalin dadka muslimiinta ay kayd iyo dhagar u degayaan qasbi musallaxa ayay muddo dheer kula jireen oo oo oo xagga hubka ah dabadeedna shubuhaad iyo inay maaragtay cuquushii dadka muslimiinta ahayd ay ku ay ku burburiyaan ayay haddana keeneen wixii qaswi fikriga lagu sheegay ilaa ay ka timi haddana fatxu almadaaris walkuliyaat kuliyado iyo madaaris inay ka furtaan marka culimmadu waxay arkaysaa arrinkaasoo horena usoo maray masr iyo sham iyo meelo badan maaragtay madaraso madarasooyinkaas ama iskuulladaas tartooda ayna ku socoto sidii hore oo maaragtay dagaalkii hore ay qeyb ka tahay sidaas darteed waxay yidhaahdeen fainahu laa yajuuzu ma banaan lilmuslimiina fatxu lmadaaris walkuliyaat alajnabiya walaa tashjiicuha wala rida biha walaa idkhaalu awlaadi lmuslimiina fiiha sidaas darteed ma banaana bay yidhaahdeen in madaaristaas laga furo laa dhulka muslimiinta diinaan diintii islaamka in lagu barayo walaa maaragtay in la la dheerigeliyo walaa in raalli lagu noqdo walaa in ilmaha muslimiinta la geliyo intuba raalli kama aha intaas baan kusoo gaabinayaa xagga fataawidii culimada ee aadka u faraha badnayd si qof walba oo muslima oo istarcaahu llahu raciyatan say yidhaahdeen culimadu qof walba oo ilaahay raciye uu hoos dhejiyey yacni wuxuu raaciyo ilmo iyo xaasas iyo ilmo iyo carruur iyo ilaahay hoos dhigay uu u ogaado ammaanadaas u qaaday haddii uu sida ugu wanaagsan uga soo baxana ilaahay inuu ugu mahad celiyo hadday saa kale tahana laa yaluumana ilaa nafsu naftiisa maaha cid kale yuu eedin cid kale yuu eedin ilahay waxaan ka baryaynaa inuu muslimiinta axwaashooda u hagaajiyo ayib waxaan kusoo khatimayaa waxaaba dad badan isweydiinayeen maxaa xal ah haddii ay saas noqotay hawshu maxaa xalku noqonayaan xalku waxa weeye ilaahay baa subxaana wa tacaala horta makrajka haya adduunyadana fitnadeedu waa badan tahay marar badanna haddee dhibku mar walba markuu dhagto khafad dabayn baa la rabaa laba dhib markay noqoto dhib iyo dheef mararka qaarkood inta badan ma noqonayso way sahlan tahay dhib iyo dheef inaad kala doorato laakiin laba dhibood baa laga yaabaa inay isu kaa barbar dhigato marmarka qaarkood laba dhibood dhibka yar unbaad markaa dooranaysaa kan weyn baad riixaysaa oo kan yar baad qaadanaysa marka marka ugu horeysa horta waxa weeye in ay dadka muslimiintahi ay inkiraan oo isu dardaarmaan iskuullada gaalo ama dhulka muslimka ha ahaato iyada la joogo ama meelaha dhulkooda ahba la joogo ee ha ahaatee inay inkiraan oo ay beri ka noqdaan maxaa yeelay nebigu alay sala slam wuxu le man ra'a minkum munkaran falyuayirhu biyadihi fain lam yastadic lisani fain ystadc fabiqalbihi qalbiga hadduu wax kala waayo ayuu ku inkiraya iyo afka mida kale waxa weeye in dadka muslimiinta ah ay yeeshaan madaaristooda gaarka ah iskuuladooda gaarka haddii dhulka muslimka la joogana haddii madaaristii dawladahaba in badan furaya wax kastoo naqsiga haba iska lahaato laakiin mucalimiinta iyo muslimiina iyo dhulkii iyo bii'adii iyo shaaricii iyo waxyaalo badan baa laga yaabaa inay qofkii ictitaar noqdaan ay kaalmayaan marka dadka muslimiintahi inay iskuuladooda gaarka ah furtaan wey sidii hadaayaba aan kasoo gurinay sheekh rashiid rida muslimiinta waxyaalahay hadda ku tadarucayaan oo ma furan karno iyo ma haysan karno waxba kama jiraan lacag la-aan maaha eh waa caq la-aan iyo diin la-aan meesha taalla maahan iyo shaqo la-aan waa yahay marka waa in madaaris muslimiin iyo awqaafteed la samaysto oo dadka muslimiinta ay samaystaan oy kaga kaaftoomaan iskuulla gaalada iskuullada gaalada kaga kaaftoomaan haddii taas la waayo waxa weeye dholalka gaalada meelo badan ayaa waxaa laga ogol yahay maraakista islaamiga ama islamic centreska ama maaragtay guryaha in wax lagu baran karo ama home schooling ha noqoto waxay dhahaan guriga wax lagu baro oo hadhow imtixaanka uxaadiro ilmuhu ama maaragtay inta laisu geeyo kooxda masjidka ama centerka wax ku baro iyadana way dhici kartaa dadka qaarkiisna waan arkay oo kasoo saaray oo ilmahooda birmingham iyo ingiriiska meelo kamida iyo maraykanka iyo intaba way jiraan oo ilmahooda kala baxay iskuulladaas publica ah ee maaragtay caamka ah ee lagu baaba-ayo oo maaragtay ilmahoodii masaajida iyo maraakibta wax ugu bartaan dibaddana ugu bartaan haddhowna imtixaanka ay ay galaan imtixaanka ay galaan oo shahaadooyinkiina sidaas kuma seegayaan rabay inay qaataan hadhowna heer jaamacadeed markay gaaraan haddii nin weyn isagoo ah qof weyn ama gabar weyn markaas waxa kala dooran karaa mida saddexaad waxa weeye inay dadka muslimiinta ogaadaan inay xaaraan tahay ilmaha muslimiinta in la geliyo meeshaas xaaraan inay tahay arrin dembiya hooweyn oo jariimaha inay tahay culimada qaarkeedna ayba ku tilmaameen xabaal inay tahay la xabaalayo ilmahaas inay tahay inay u dhowdahay oo kuwii xabaali jiray ilmaha u dili jiray oo kale inay tahay ama ilmahaasoo loo sahlay yahuudi iyo nasaaranimo inuu noqdo qalbiga ka noqdo ama maskaxda ka noqdo inay tahay iyo dhaqankoodii iyo waxoodii inuu qaato arrinka kale waxa weye dadka culimada ah muslimiinta ah waajib waxa ku ah inay wadaan oo ay ku baraarujiyaan dadka muslimiinta wada naseexada diinta iyo kitaabka iyo ilaahay subxana wa tacala loo naseexayo oo diintiisa loo naseexayo waxaa kamid a dadka muslimiinta in lagu baraarujiyo oo lagu dhiirigeliyo ilmahooda inay ka badbaadiyaan arrinkaas isaga ah inay ka badbaadiyaan oo iskuulladaas ka badbaadiyaan oo ay helaan islaamihii diinta meelihii diinta ah iyo diinta islaamka iyo tarbiyada islaamka haddii ay wax kale ka waayaan marka inay la hijroodaan oo meeshii kale ay la aadi karaan ay la aadaan sinaba inay maaragtay ayan ugu ogolaan arrinkaas ayaa loo baahanya dadka qaarkood waxay rabaan wax raaxa leh inaad halkan usoo dhigto oo haddee wax raaxa leh oo maaragtay iskuul islaamiya iska diyaara ma dawlad islam meesha ku joogta si lagugu keeno adugu haddaad waddo ingiriis jooga ama faransi jooga aad tiraahdo hadee anigu wax kale ma hayo ma dawlad islaamaad sugaysaa oo kuusoo samaysaa muxuu ahaayey iskuol islaamiya kuusoo samaysa adigu inaad dhaqdhaqaaqdo waajibkan adigu ku saaran yahay maalinta qiyaamana adaa lagula xisaabtamaya istiqaacadaada iyo awoodaadana adiga ilaahay subxaana watacaala kuu qadarinaya haddee inaad adigu dhaqdhaqaaqdo haddaad meeshii iskuol islaami ka heli kartidna aad geyso haddaad la hijroon karto la carari kartana la cararto meeshii kugu dhow aad geyn karto aad geyso haddaad wax kale wada guriga ku barto haddaad si kaleto maarata uweydo siyaabo kaleto aad uga adigaa la rabaa inaad toban solution isku daydo laakin adoon waxbaba isku dayin haddaad tiraahdo dee xal ma jira ee waddankiina waa dagaale xagguna waa dagaale dee waxa mahayna hayska dhisaan nishooda ma umalaynayo arrinkaas in cudurdaar hadhow berrito lagu helayo ma filayo waxay noqon waay waxaan baqayaa inay noqoto arrin un lagu lagu banaysanayo xoogaada ceyrtaayoo la qaadanayo xoogaada shaqooyinka iyo guryaha yaryar oo la helayo un inay waalidiintu un intaa ku banaystaan ilmahana inay ku baaba'an marka guryahan iyo lacagahan iyo waxyaalahan la ilaashanayana ilmaha ka muhiimsan oo ka qiimo badan ka qiimo badan laakiin hadda waxaad moodaa in badan in aynu guri iyo muxuu ahaay xoogaa yaroo lacagoo soo dhacda bishi iyo darteed in ilmahan aan dal laga gelihayn hadhow markuu labaatan gaarana dee waa kaasoo qaar badan suuqayba maaragtay taagtaagan yihiin ama waaba baaba-een ama daroogo iyo maaragtay xafiyaal bay galeen ama meelo kaleba ku baaba-een marka hadhow inaan maaragtay la yidhahdo dee maxaan anigu qaban karaa waxba ma qaban karo taas waxa weye ilahay lama khiyaami karo oo waxa weye awoodada ilaahay subxana watacaala fattaqu llaha ma statactum haddii aad ilaahay ka baqdaanna ilaahay dib buu idin furayaa buuye waman yattaqi illaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqu min xaysu laa yaxtasib marka waalidiintu inay dadaalaan oo jidad badan isku dayaan ayaa loo baahanya marnaba ayan isu dhiibin inay ilmaha ku tuuraan meeshaas inay ku tuuraan markiiba oy iskahashadaan si ay ama wax ugu helaan ama wax ugu helaan inaanu ilmahaas baxiyo noqon waayo waa ammaano ammaanada lagu dhiiban in isagii lagu maaragtay lagu dul shaqaysto baabi-iisa wax lagu helo maaha marka in lagu dadaalo in laysfaro dadka muslimiinta inay digidda arrinkaas isu dardaarmaan isu dardaarmaan oo isku baraarujiyaan oo qof walbaa qof kala gaarsiiyo oo qof walbaa qof kale u sheego ayaa loo baahan yahay oo lagu lagu dhirigeliyo dad baa waxay soo qorayaan su-aal waxay ku leeyihiin muxuu ahaayey waxaan weydiinaynaa sheekha ilmahaygii baa shan sano gaaray oo waxaan rabaa iskuol iskuuladan kamid a frenjiga ah ama ajnebiga ah ee dhulkan waa dhulalkan xataa maratay maaha dhulkii gaalada la joogo dhulalkan in maaragtay uu ka noqdo ayaan arday ka noqdo ayaan rabaa marka maxay maxay maxay maxay diintu ka qabtaa maxaa diintiisina waan u baqaya oo diintiisa haddaad u baqayso sideedaad ula aadeysaa meeshaasaad ula aadeysaa waxaan kusoo khatimayaa hadal uu lahaa suldaankii u dameeyey khilaafadii islaamka ee cabdilxamiid la oran jiray mar dambe oo mudakaraadkiisii qoray memory memor memorialskiisi ayuu qoray markaasu wuxuu ka shaleeyey iskuuladii ay ogolaatay dawladdu inay laga fo oo nasa nasaaradu ay haysteen wuxuu yihi ina almadaaris alkhaasa iskuullada brivatka ah ee gaalada tushakilu khataran kabiira calaa bilaadina waxay tahay arrin khatar aada u weyn oo dhulkeena ku ah marka haddee khilaafadii islaamka oo dhan buu ka hadlayaa iyo indonesiya ilaa iyo maaragtay turkiya waqad kana khata'unaa jasiiman khata khata khata ayagu iyo maaragtay kaladka iyagu aad buu u weynaa buu yihi id samaxnaa likulli dawlatin fi kuli zamanin wa makanin biinshaai almadaaris alatii ruhubunaha inaanu dawlad walba meel walba u ogolaanay inay iskuulla dhistaan ay doonayaan walaan najni darara maa zaracnaa maantana waxaan gooynaynaa buu yidhi mirihii iyo dhibkii aan beernay samaxnaa lahum samaxnaa lahum bifatxi hadihi almadaaris waxaan u ogaanay iskuulladaas iskuulladaas inay furtaan baan u ogolaan faqaamuu yucallimuuna atulaaba afkaara mucaadiyata libilaadina waxay bilaabeen marka inay baraan ilmahayagii inay baraan afkaar annaga yani liddi nagu ah oo cadow nagu ah fasa uxaasibu wasiir almacaarifi calaa ihmaalihi waagiisii buu ka hadlaya wuxuu leeyahay wasiirka waxbarashada ayaan kala xisaabtami doonaa ihmaalkiisa siduu arrinkaa u ihmaaliyey waxaan kusoo khatimayaa walayaal ilaahay subxaanahu watacaala ayaa umuurta maqaalidiisa gacanta ku haya ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa inuu dadka muslimiinta faraj u furo dhibaatadan dhibaatadan caamka khaasatan dadkeenan soomaalida ahna haysata qaxooti ah dhibaataysan kusoo yaacay dhulal gaalo oo maaragtay diintoodii iyo dhaqankoodii iyo wax walba ka duwan inay ilaahay subxaanahu watacaala ugu fududeeyo waxaan kaleeto oo ishaaraya macnaheedu maaha inaan la helihayn dad ilaahay subxaanahu watacaala asbaabo kala duwan darteed oo ilaahay ku xifdiyo laakiin mar walbaba cirbad baa ku maqan qofkii iskuolkaas gaalo wax kusoo bartay cirbad cirbaddaas way ku maqan tahay gooray soo baxdaba way ku tagsan tahay marka arrinka ayaan lagu dagmin ilaahay subxaanahu watacaala ha laga boqo ilmahaasna intii la badbaadin kara ha la badbaadiyo arrinkuna inaanu ahayn arrin fudud ha la ogaado arrin geeri iyo nolola weye arrin diin iyo diin la-aana weye arrin caro ilaahay subxaanahu watacaala ay ka dhalan karto weye maxaa yeelay wax ilaahay ka carooday ayaad ilmihii u dhiibaysaa oo gacanta u gelinaysaa adigoo ikhtiyaar ah ayaad gacanta u gelinaysaa oo aan lagugu khasbin oo lagugu karahsiin ayaad u gelinaysaa gacanta haddii lagugu karahsiiyana waxa lagugu karahsiinaya ay tahay xoogaa yaroo lagugu adoonsanayo lacaga shan boqol oo dollar iyo wax lamid oo aad ka tegi karto marka walaalayaal waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala naga dhigo kuwa diintooda ilaashada ilaahay subxaanahu watacaala mas-uuliyaduu saarayna intii taagtooda ah guta kuna baraarugsanaada ilaahay waxaan ka baryayaa inuu muslimka iyo ilaahay ka sabata bixiyo sharta ay la maagan tahay cadowga uu la maagan yahay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dhulkoodii iyagoo nabada ku celiyo ilaahay subxaanahu watacaala inuu u yasiro umuurtooda muslimiinta meel kastoo ay joogaan inuu ilaahay subxaanahu watacaala umuurtooda u sahlo inuu ilaahay dhulkoodii usoo celiyo iyagoo diintoodu ay u dhowran tahay inuu ilaahay dhulkeena ammaan inooga dhigo nabad inooga dhigo dowlad islaamana inooga taago ilaahay kuwa akhyaarta ah inuu talada inoogu dhiibo kuwa ardaasha ahna inaanu ilaahay waxba noogu dhiibin ayaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryaynaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala ubadkeena ilaaliyo waafajiyo iimaanka qalbigooda ku qurxiyo jeclaysiiyo inuu ilaahay subxaanahu watacaala nagu baraarujiyo waxa maslaxadeena ah adduuniya aakhiraba sida maslaxadeenu tahay inuu ilaahay subxaanahu watacaala nagu baraarujiyo inuu ilaahay subxaanahu watacaala na dareensiiyo diinu inay tahay waxa ugu weyn oo aynu ilaashano inay tahay oo wax walba iyadu ka horeyso inaynu ilaahay subxaanahu watacaala na dareensiiyo ilaahay subxaanahu watacaala dadka muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan dhibka inuu ilaahay ka qaado ilaahay buldaantooda inuu dhibka ka qaado soomaaliya inuu ilaahay subxaanahu watacaala dagaalka iyo dhibka ilaahay naga qaado ilaahay subxaanahu watacaala araadisha ilaahay naga qabto cadowga kan gudaha iyo kan dibadaaba ilaahay naga qabto ilaahay subxaanahu watacaala muslimka akhyaarta ahna ilaahay wax noogu dhiibo ilaahay saalixiinta kuwa saalixiinta ah ilaa talada noogu dhiibo ilaahay subxaanahu watacaala dabka naga damiyo oo colaada naga damiyo oo dad walaala hoos jecel ilaahay subxaana watacaala naga dhigo qabyaalada iyo qurunka iyo qaadkana inuu ilaahay naga qabto ilaahay subxaanahu watacaala naga qabto qabyaalada iyo qurunka iyo qaadka inuu ilaahay subxaanahu watacaala cadowyadaas muslimka soomaalida gaar ahaan cunaya inuu ilaahay subxaanahu watacaala naga qabto inuu ilaahay subxaanahu watacaala dhulkeena amaan uga dhigo dhulalka muslimiinta dhibka haystaan inuu ilaahay dhibka ka qaado sida ciraaq iyo afghanistan iyo shiishaan iyo kashmiir iyo meelaha lamidaba inuu ilaahay subxaanahu watacaala ciriiriga iyo dhibka ka qaado cadowgoodana inuu ilaahay jebiyo cadowga muslimiinta o dhan inuu ilaahay jebiyo inuu ilaahay subxaanahu watacaala muslimiinta isu keeno qalbigoodana ilaahay subxaanahu watacaala isu soo diro inuu ilaahay subxaanahu watacaala khayrka na tuso wanaagga na tuso kuwa ku raacana ilaahay subxaanahu watacaala naga dhigo sharta inuu ilaahay na tuso kuwa ka leexdana ilaahay naga dhigo annaga iyo ubadkanaba inuu ilaahay subxaanahu watacaala naga dhigo kuwa muqiimi salaata rabbana ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم صلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه